magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay munaasabad loo qabtay arday dhammaystay xifdinta qur-aanka iyo kuwo kale oo dhameeyey qur-aanka sidoo kalena bartay akhrintii qoraalka munaasabad ayaa waxay ka dhacday gudaha mu'asasada almanaar ee magaalada jilib waxaana kasoo qaybgalay culimo waxgard waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn maamulaha mu'asasada ayaa ka warbixiyey tirada ardayda xafladda loo qabtay oo qeybahay ka kooban tahay mu'asasada dhammaantiinna waxaan ilaahay idinka baryayaa in miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro tallaabadii aad soo qaadeen antaa ka gadaal mu'asasada almanaar waa mu'asase waxbarashadeed waxaa kala jirta munaasabadan hadda aanu joogno waxaa isugu jirtaa sidaa oo hore loo sheegay ee qalinjibin oo qur-aanka ardo ka mid ah oo gabdhalay ah oo qur-aankii ay dhammeeyeen iyo qaar xifdiyey qur-aanka xifdiyey iyo qaar alqiraa'a walkitaaba ka soo qalinjibisay iyo macad alculuumi sharci lilbanaat macad oo lagu baranayo culuum sharciga oo gabdho keliya ah na waxay soo dhammeeyeen sana diraasiya aluula ayay soo dhammeeyeen munaasabada marka maanta aanu taagannahay afartaas qiibood ayay isugu jirtaa sheekh jaamac abdisalaan oo ka mid ah culimada lagu martiqaaday munaasabadda ayaa waxauu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay barashada qur-aanka kariimka ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala xafladdan iyadaa qiimaha badan ee qur-aanka ilaahay ilmaha intaa leleega soqoradahi ay ay xifdiyeen oo ku qalinjabiyeen waxa weeye waa nicmo ilaahay loogu mahadiyo iyo horumar weyn oo la gaaray oo tusinaya inaannu diyaar u nahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala inaan qaadanno baranno aan kor u qaadno go-aankeedii oo miro dhalay ayaa muuqda waxaana ilaahay ka rajaynaynaa sidaan u rafcinayna kitaabkiisa inuu noo rafcin doono korna yeeli doono siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha la yarfacu bi hada diina aqwaaman wayadcu bihi aakhariin marka qur-aankani innagu ayuu qiimo iyo sharaf inoo yahay innagu nolol inoo yahay innagu ayuu ina noolaynaya gabagabadii ardayda mu'asasada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen xafladdan ay ku qalin jebinayaen ardayda ayaa ka mid noqonaysa munaasabadaha lagu weyninayo qur-aanka kariimka uu allaah inoo soo dejiyey iyadoona muddooyinka dambe ay dugsiyada qur-aanka aad u qalin jebinayeen arday dhamaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa xifdiyey